الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay marka xigana waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka maamulka ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan la taliyayaasha wasaaradda arrimaha gudaha inta badan wada shaqaynaynay marka xiga waxaan jecelahay inaan halkan saddex qodob oo kookooban ka idhaahdo mid waxa wey tilmaamaan siinayo wasiir ku-xigeenkan cusub midna waa kelmad aan jecelahay inaan uga yar cuguuramo structurka guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo qodobka saddexaad aan jecelahay inaan in yar kelmad ka idhaahdo asbaabta aan uga tegay xilka haddaan ku horeeyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka kooban tahay waa lix waaxood waaxda maamulka iyo lacagta waaxda qorsheynta waaxda horumarinta degmooyinka waaxda arrimaha bulshada waaxda gobolada iyo siyaasadda iyo waaxda amniga ama internet security-ga marka waxaan jecelahay inaan gudoomiyaha gudoomiyihii hore ahna wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha aanoo sheego lixdaa waaxood waxaad maamushaa oo ku hoos imanaya wasaarad ahaan waaxda gobolada iyo siyaasadda iyo waaxda internet security-ga afarta waxooda kale waxaa jira wasiir ku-xigeenka maamulka oo isagu u xil saaran hawsha ilaalinteeda taasi waxa weyan waa structure security wasaaradda arrimaha gudaha waxaan kaloon jecelahay inaan aan qodob labaad aan idhaahdo kol wasaaradani waa wasaarad ballaaran marka laga tago qarankan dhan waxaa ku hoos imanay dhammaan idin hoos imanay waa gobolladii degmooyinka saddexda ciidan qaran waxaa jira ciidanka booliska laanta immigrationka iyo hayadda iyo hayadda maamul hayadda miinasaarka qaranka oo dhammaantood iyo iyo qaybta sectionka ciidamada badda dhammaan waxa hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan odhan karnaa wasaarad culayska igala weeyaan wasaarad ka ballaaran weeyaan gobol wasaarad ka ballaaran weeyaan xoghaye marka waxaan jecelahay aan ku dardaarayaa maamulka cusub inuu guntiga deeshaas kaga dhigo howl ballaaran baa u taalla xafiiskan nimika joognaana runtii marka laga hadlaayo qaranka ama qaramada caalamka jira waa xafiisyada ugu muhiimsan sababta amnigu waa nolosha asaaskeedii amni haddaanu jirin jiri mayso nabadgelyo nabadgelyo haddaanu jirinna horumar jiri maayo horumar haddaanu jirinna wada noolaashay jiri maayo si aawadeed waxaan jecelahay fale culays badan baa ku fuuli doona oo xagga shaqada waxaa jiraya xiriirkan wuxuu la yeelan doonaa dhammaan hay-adaha caalamiga xiriir buu la leeyahay xafiis ku kooban un maaha wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan jecelahay haddoo la ka dhigo inaad maskaxda intaa ku hayso waa waanadeeda guud midna waxaan jecelahay ma jecli inaan ku noqdo qof kastaaba xilka wakti unbuu haynayaa adduunyadan waxaan dhammaanin ma jiro waxaan rajaynayaa waktigaygii wakti fiican baan soo qaatay hore waan ugu mahadnaqay madaxweynaha mar labaad waxaan jecelahay inaan mar labaadna u mahadnaqo sababtoo ah anigoo daayar ayuu fiilkan siyaasaddii soo dhexgeliyey waxaana rajaynaya insha allah haddoo la ka dhigo mustaqbalkayga inaan ku dhammaysan doono siyaasadda xisbigana waan kasii mid ahaan doona haddoo la ka dhigo dowladdana waan ka mid ahaan doona tan joogta ama ta soo nocoto midi doona ha noqotaya waan ka mid ahaan doona insha allah haddoo la ka dhigo taasi waa taa waxaan jecelahay un inaan hal qodob aan halkan aan ka jeediyo horto waxaynu waxaa jira sababahaan uga tegey waxaa ka mid ahaa sabab aan xililkaygii gudan kari waayo may jirin laakiin waxaa jiray khilaaf ka yimid xagga golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa sabab ahaa inaan xilka ka tago imikana waxaan dareemayaa ilaa yomina haada inuu arkaasi taagan yahay dalkani haddii la doonayo inuu political stable noqdo waxaa loo baahayay si dadku inay si xora isku doortaan si xorana isku maamulaan haddaynaan maanta taa laga waantoobin waxaan aamsana waxaan qabiilo isku tegey haddaan nin kastaba lagu ixtiraami waayo shaqadiisa iyo reerkiisa waxay noqonaysaa in hadhow soole dalla kala furfulmo sida basasha marka waxaan halkan uga soo jeedinayaa xukuumaddan ka tirsanaa in la dhowro xuquuqda muwaadinka iyo muwaadinka xurmada leh ee xisbiga usoo halgamay ee mudan inaan laga doorbidin maanta nin shilimaan la siisan karo marka waxaan jecelahay si aynu hadhow talo mustaqbalkeena years and years labada boqol ee sanadood aynu helno nidaam cad oo transparency ah oo qof kastaaba xog iyo xuquuq leeyahay waana naga noqon sida wadamada Afrika oo kale ku dhacda in qof la iibsan karo un dolaar dhexal ka hensado anu waxaan ku talinayaa in qodobkaas ay dawladdu ka wantuudo haddii ka wantuubi weydaan waxaan rajaynayaa inay cawaaqib xumo intan ku koobnaanaysa maaha inay ka balacran doonto mustaqbalka marka waxaan jecelahay qodobka ah inay dawladdu faraha ka qaado waalad mahadsantihiin waxaana jecelahay imika inaan